waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
waxaa asbuucan adduunka oo dhan laga xusaa asbuuca dhimirka ama xanuunada dhimirka oo dad badan ku saameeya caalamka oo dhan fartuun faarax oo ka tirsan ururka east african womens foundation oo fadhigeedu yahay magaaladan melbourne oo ka shaqeysa arrimahaas oo laftigeeduna khibrad u leh kadib markii mid ka mida qoyskeeda oo arrintan saameeyey ayaa iiga warantay arrimaha xanuunkan waxayna tiri waa su-aal wanaagsan walaal ee xasanow xanuunka dhimirka waa xanuun jira sida xanuunada kaleba ay u jiraan ee qofka bini aadanka uu ugu dhaco gaar ahaan ummadeena soomaalida ama haddaan nahay soomaalida hadda waddankan degan xanuunka dhimirka adeegyadiisa jira maaragtay ay ka faa'iideysan karaan lagama faa'iideysto xanuunkii dhimirkana dhibaatooyin badan baa ka jira oo ah maaragtay dadkii inuu xanuunka dhimirka ay ku noqonayso wax lagu dhaleeceeyo marka qofkii isagoo xanuunkii qaba ayaa waxaa dhici karta inuu maaragtay xanuunkii uu qarsado uunan raadsanin adeega ee maaragtay ee friiga u ah ama adeega maaragtay lacag la-aanta u ah ee waddankan uu ka heli karo nasiib wanaag markaad si u fiiriso waddankeenii dadka dhimirka la dhibaatooyinka haysata ee ay ka mid yihiin in la caayo la dhagax tuuro oo dhibaato badan lagu sameeyo inagu ma haysano waayo adeegyo badan oo ku caawinaya ayaa waddankan jooga marka in laga faa'iideysto aad bay u fiican tahay laakiin inta badan bulshadeenu kama faa'iideysato aniga kula hadlahayo dadka uu saameeyey ayaan ka mid ahay qoyskayga xanuunka dhimirka oo hadda ka hor maaragtay dhibaato ka dhacday run ahaantiina xanuunka dhimirka qof kasta oo aan maaragtay arrintaa wax iga weydiiya si fiican baan oogugu sharxaa ana maaragtay aan dhahaa aan la qaybsadaa aniga midii isoo martay marka xanuunka dhimirka aad iyo aad buu maaragtay dhibaatoba aan ku hayaa lagamana faa'iideysto waa gartay marka fartoonay haddaad raalli ka tahay ma la qaybsan kartaa adiga khibradda kusoo martay iyo sida qoyskaaga ay u saameysa arrintaas
waan la qaybsan karaa arrintaas oo walaa dhib iguma hayso inaan la qaybsado waana jeclahay dadka walaalahaya inaan ooga digo xanuunka dhimirka gaar ahaan dhalinyarada markay xanuunada noocaasa soo maraan iyo dhibaatadii aniga qoyskayga igaadhay waa waxaa jirta in maaragtay xanuun aan garan waayey muddo aduu saddex bilood ka yar aan ku arkay wiilkayga markaan arkayna aan caawimaad u doontay dowladdii laakiin nasiib wanaag ani dowladdii ima aysan caawinin sababto a markay u imaadeen wiilkayga waxay dhaheen wuu fiican yahay waa nin caafimaad qaba nasiib nasiib wanaag baa tir nasiib darraa ka wadaa macne a nasiib darra sorry nasiib darra maaragtay ima aysan caawimaad fiican kamaana helin dowladdii ilaa markii u dambeysay xaaladii ay meel xun gaadhay oo maaragtay dhibaato badan qoyskayga kasoo gaadhay arrintaas wiilkayga wuu fiican yahay alxamdulilaahi waana la daaweeyey buuna caafimaad qabaa hadeer marka alxamdulilaahi dhibkaas waa igu dhacay ani waana la qaybsan qofkii raba inuu maaragtay wax iga weydiiyo arrintaas waa gartay marka marka hadalkii hore aad tiri soomaalidu inta badan way qarsataayoo xanuunka ma sheegato qarsigaas maxaa keenaya ad is leedahay miyay dadku ku caynayaanoo qofkan xanuunkaasu qabaa baa la leeyahay dabcan waxaan isleeyahay qariska dadka ugu dhow ama qoyska ama saaxiibadooda mise dhakhaatiirtiiba xataa ka qarinaya
walaal xanuunka dhimirka horta guud ahaan bini aadamka markii la sfiiriyo waa xanuun ay loo malaynayo dhimirka xanuunkiisa inuu ka ceeb badan yahay xanuunada kale ee jirka bini aadamka ku dhaca sidaa daraaddeed ayay dadku aysan maaragtay gaar ahaan markii soomaalida la yidhaahdo xanuunka dhimirka inagu waa wax laysku caayo oo qofka lagu dhaleeceeyo sidiisaba marka dadku sidaa dareedeed iyagoo ka cabsanaya inay lagu caayo ama ay dhibaato kasoo gaarto ama qoyskooda uu dhibaato kasoo gaaro ayay dadkii kalsooni darro daraaddeed yay u qarsanayaan xanuunkii oynan caawimaad u raadsanaynin waa gartay waxaa la yidhaahdaa dad badan oo soo mara dagaalla sokeeya ama goobo dagaalla sokeeya ka dhaceen sida soomaalidoo kale way la yimaadaan waxaana laga yaabaa dadku inaysan markaas dareensanayn inay xanuunka qabaan ma dhici kartaa in soomaali badan oo caadiyo dee dharkooda wato oo fiicanoo markay bannaanka marayaan haddana xanuunada dhimirka qaybo ka mid a inay qabaan way jirtaa walaal xanuunada noocaas oo kaleeta ee troomaga dadka ama ayay dhahan afka qalaad dhibaatooyinka kasoo gaadhay dagaalada sokeeyo ama qofku dhib badan uu la kulmayoo kaleeto uu wax uu arkay argagax oo qalbigiisa iyo maskaxdiisa wax ku yeelanaysa oo dhibaato ku yeelaysa innagana inta badan waa soo marnay dagaalo noocaas oo kale iyo dhibaatooyin badan iyo xiryo qaxooti iyo maaragtay dhib badan waa lasoo maray sidaa darteed markaan halkaan imaanay inagu dadka wadamadan oogu imaanay waxyaabaha noocaasa qofku markuu ku dhaco waxaa la yidhahdaa counseling baa loo sameeyaayo servicyaday ka qayb galaana waa lagala taliyaayo waa lala hadlaa laakiin inagu western counselingka dadkeenu inta badan ma tagaan ama maba ka faa'iido badan inaan ka faa'iidayno uma malaynayno sababtoo mid ka mida waxaa weye waxyaabaha ay kaala talinayaan dhaqankiibaa kala duwan oo xagga counselingkan ka hadlaya midda kaleeto luuqadihii maaragtay luuqadii baa dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku hayso siday qofka isku fahmayaan marka way jirtaa xanuunada noocaasa dadku inay la imaadaan wateroma ayaa la yidhaahdaa skaar bay dhahaan gaalada inay la imaadeen dadki isagoo calaamadii tiromarka ama dhibkaas qaba inay wadanka lasoo galeen laakiin qofkii uunan caawimaad raadsanin uuna helin kaalmo noocaas oo kaleeta ah waa garta soomaaliduna guud ahaan marka xanuun dhimar laga hadlayo waxay u yaqaanaan qofkaasu waa waashay oo qof maraday dhigay laakiin saa maahanoo xanuunku noocyo badan buu leeyahay oo siyaalo kalena uu usoo bilowda
run waayo walaalay dadka khibradda u leh xanuunkaas ee dhimarka ama kusoo takhasusay ee maaragtay mental healthiga aad oogu takhasusay markay ka sheekeynayaan xanuunada dhimirka innagu markaan leenahay xanuunka dhimirka waxaan u malaynaynaa qof cararaya oo in la xidhxidho u baahan oo maaragtay ordaya ama dhagax tuurayo dadka la dagaalaya taas keliya ayaan xanuunka dhimirka u naqaanaa laakiin ma aha xanuunka dhimirka noocyo badan buu leeyahay noocyo badan oo maaragtay aanan innagu u malaynaynin inay xanuun dhimir tahay ayuu leeyahay noocyadaas oo ay ka mid tahay waxyaabaha calolyooga iyo stresska hurdala-aanta waxyaabo aad u fara badan oo uu marka dambena kugu sii dhalin kara inuu kugu sii weynaado oo xanuunka dhimirka aad maaragtay uu kugu sii weynaado ayuu ayuu leeyahay waa gartay fartuunay waxaa la dhahaa soomaali badan baa markii ama caruurtooda ama qoyskooda qof ka mida xanuunada noocaas ay ka dareemaan in ay xalka u arkaan inay dalkaba ka kaxeeyaan oo dibadda geeyaan weli arrintaasu ma ku badan tahay kula tahay dadka aaminsan in qof xanuun qabo oo xanuunkaas dhimirka uu ku dhacay inay dalka ka saaraan way jirtaa walaal aad iyo aad bay arrintaa u badan tahay xanuunka dhimirka xanuunka ilmaha ku dhasha xanuunada sida autismka ama xanuunada la yidhaahdo ilmaha ee ku dhasha maaragtay disabilityga oo kaleeto ilmaha ku dhasha dadkeenu waxa weeye dhibaatada ay leeyihiin waxay u arkaan wax ceeb ah oo faamiliga ceeb ku ah marka way jirtaa arrintaas in dadkii waddanka laga saaro oo meel la geeyo ay dhibaato badan ku arkaan waddankii waxyaabaha aan ka maqlay dumarka ama dadka qaarkii markaan arrintaa weydiiye waxa ku kalifayoo kaleeto waxay dhahayaan cilmahaygu ma hadlo haddaan maaragtay meelaha geeyo ama la faraadxumeeyo ama si waxba ii sheegi mahayo marka ma doonayo inuu maaragtay dadkaas aan dhex geeyo ama meelaha aan geeyo dhibaatadaas ayay dadku ka cabsanayaan inta badan aan ka maqlay taasoo maaragtay wax dadku qofku isagu inuu iska dhaadhiciyo ay tahay arrimaha noocaas oo kaleeta ah waa garta laakiin meesha la geynayo waa meel dee dabcan soomaaliya oo kale ah oo shuruucda iyo nidaamka uusan uu ku yaryahay dhakhaatiirtii iyo adeegyada australia oo kale yaalla aysan oolin marka miyaysan uga sii darayn in badan oo meelo kale laga wada keenay ama ama australia ha ahaato ama wadamada kaleeta ee dadka soomaalida aan maaragtay kusoo qaxnaya ama yurub ha ahaata ama meelo badan dad badan oo noocaas oo kaleeta ah oon maskaxdooda isku filnayn ayaa jirta in la geeye laga qaaday wadankii uu ka heli lahaa adeegyada fiican ee uu ku noolaan karo ee maaragtay laga caawinayo dhibaato badan ana kasoo gaadhay wadankii markii la geeyey oo dhibaatooyin aad u fara badan ay kasoo gaadhay oo ay kamid yihiin inaan maaragtay wax caawimaada uusan helaynin in la tuurtuuro in maaragtay la dhaho ilmaha doqonka he lasoo celiyey meelahan jooga inuunan helaynin maaragtay adeegii caafimaadka wixii u baahnaa uusan helaynin marka ilmo badan dad badan baa ku baaba'a meeshaas oo dhibaato badan ka saarnaa waana arrin u baahan wacyigelin dheeraada in communitygeena laga siiyo oo aad iyo aad arrintaas looga hadlo oo waxyaabaha iyagu dadku way iska dhaadhiciyeenee ah ilmahayga hadhow ma hadlaye haddaan maaragtay meelaha geeyo dhibaataa kalaa lagu samaynayaa waxyaabaha noocaas waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad ummadda looga wacyigeliyo oo maaragtay laga daayo in ilmahaas ama dhallinyaradaas ama qofkaas isaga maskaxdiisu isku filnayn in loo qaado waddankeena oonu ogsoonahay inay dhibaatooyin badan ka jiraan oo ilmahaas uunan helaynin waxyaabaha daruuriga ilmaha u baahan yahay ha ahaato xaggii nafaqadiintii xagga dhakhaatiirtii xaggii maaragtay qalbi u dhiskii iyo ilmihii soo dhoweyntii iyo maaragtay ilmahaas inuu aad iyo aad maaragtay u helo naxariis ka badan kuwa caqligooda taamka u yahay
waa gartay fartuunay ma dhacdaa in dad sidoo kale xanuunka dhimirka ama dhallinyaro ha ahaadeen ama dad waaweyn ha ahaadeen in la yidhaahdo meeshii dhakhaatiirta caadiga looga tegi lahaa in la yidhaahdo ama qur-aan ha lagu akhriyo ama jinni baa ku jira ha laga saaro iyadoo dabcan qur-aanku uu wax fiican yahay ma dhacdaa inaysan dhakhaatiirta u tegin laakiin dhankii tradition dhaqankii iyo ama diintii keliya ay damcaanayna ku dabiibaan
way jirtaa xasanow arrintaas waxaa jirtaa maaragtay ilmaha markay ama ay wax qaataan oo maaragtay iyagu intay xanuuno ama daroogo qaataan oo maskaxdoodii markaa ay wax noqoto intii maaragtay caawimaad kale loo raadin lahaa ama daroogada qaabkii looga dhaqi lahaa ama qaab kale loola tacaali lahaa ee xagga maaragtay u baahan dhakhaatiirnimo iyadoo jirto in markaas aad loo geeyo la dhaho waxbaa soo gaadhay iyo waa waxbaa la sexray iyo wax ani igu socday baa ilmahayga ku dhacay iyo oo maaragtay waxyaabo noocaas oo kaleeta a dad badan oo isticmaala way jiraan qur-aanku maaragtay waa waa la geynayaa oo waa loo baahan yahay laakiin ilmuhu markaa ama qofku markuu xanuunka noocaas lagu arko waxaa fiican in qur-aankina lagula tacaalo islamarkaana la raadsado wixii kaleetee daawo ah oo maaragtay available u ah waddankan dhexdiisa waa gartay waxaad sheegtay kayskii adiga qoys ahaan kugu soo dhacay dad badan baa laga yaabaa inaysan garowsan in ilmahooda markay dhallinyarada yihiin ama yar yihiin xanuun dhimira inay qabo ama soo socdo maxaad is leedahay waa lagu garan karaa waalidiinta aad u sheegi kartaay oo ay tahay inay fiiriyaan caruurtooda in xanuunkaas uu ama soo haya ama ku dhacay aniga khibradadeen aan u leeyahay iyo wixii iga dhacayeen dadka walaalahay la qaybsanaya waxaa ka mid a marka u horreysay waxaan arkay oon ka dareemay inay wiilkayga hurdo la-aan badan ay ku dhacday uuna seexanaynin hurdo dhan uuna seexanaynin uu oynayo oohin badan baa lagu soo tuuray oohintii marku siduu u oynaayey maaragtay hurdadiina uu diiday cuntadiina uu diiday uuna soconayo uuna rabin inuu joogo guriga uu iska baxayo iska soconayo maaragtay salaad badan baan ku arkay iyo maaragtay aad isagoo u tukanaya habeenkii oo dhan iska tukanaya marna baxaya oo masaajidka xataa markuu tegaya isku oynaya marka isagoo masaajidka xataa maalin maalmaha ka mida imaamka uu yidhi kaale kasii kaga qaad masaajidka maaragtay waa la xiraya inuu ka dhex baxo uusan rabin markaan arkay cunuga inuu xanuunkii kusii badanaya oon aan usoo yeeray dowladdii oon weydiiyey marka loo imaadana ay markay su-aalo weydiiyaan si taam ah uga jawaabayo ay leeyihiin qodob baa jira waddankan mental healthiga u yaala qofka markaan intaas su-aalood weydiino haddaan aragno inuusaa yahay ma qaadayno meelna ma geynayno dhakhtarkaada qoyska u tag aduu muddo saddex jeera markii la ii imaaday oo aan saddexda jeerba laiga tegay ilaa ambalaas ilaa booliis ii imaadeen ay dhaheen qodobka maaragtay noocaas ah ayaana qabanaya qofkan inaan qaadno bcause qofkan uma aragno maaragtay qof xoog in lagu qaado ay tahay ma aragno sababtoo ah waxna ma dilayo waxbana ma sameynayo markaan la hadalana sidan buu noola sheekaysanayaa markaas iyada ah markuu saas la yirina ay ka tageen oon anigu weliba aad iyo aad u rabay oon ku urimaad ii qaadiin hurdo la-aan baa haystay kolle isbitaalka ha seexdo ilaa soo intaasoo habeen ma uusan seexanin waa laiiga diiday ka bacdina waxaa dhacday ma garanaysaa in arrintii siday sidaa ugu socotay markii la diiday ugu dambeyntii qolo kaleeta imaatay markaan arkay cunugan inuu isaga dadka waxba ma yeelaynin laakiin isaga naftiisa ayaa aad u gaajo u dhimanaya biyihii ka dhammaadeen uu daalayo iska fariisanayo cuntadanadii uu diiday inuu cuno adugu markii dambe booliisaa imaadeen booliiskii markii aan la hadlay aan ku uri ilaaba ilaa inaad ii qaadaan baan doonayaa sidan se ma aha ee booliiskana i diideen inay qaadaan unbaa adugu wiilkii lagu soo gadiyey daqiiqad uu yidhi booliiskii okay waa idin raacayaan buu isaga yidhi go-aanka isagay kasoo fushay markaa iyada ah markaasaa wiilkii isbitaalka la geeyey nasiib darra meeshii aan doonay aan moodayna inay wanaag nooga imaanayso isbitaalka caawin aan ka helayno ayaa dhibaatada badan nooga imaatay fartuunay dhaqan uma lihin caadiyan inaan u tagno dhakhtar dhanka maskaxda oo psychologista ciladahana waxaa ka mid a tiri matalan luqad la-aantaoo kale dad badan inay dhibaato ku tahay ma jiraan soomaali cilmiga psychologiga baratay hadday jiraanse ma kula tahay soomaalidu inay u tegi lahaayeen oo dhakhtar ahaan ay ugu tegi lahaayeen qof soomaali oo af soomaali ku hadla oo dhakhtara waa wax arin aad iyo su-aal aad muhiimsan weeye xasan waa su-aasha aad i weydiisay waxa weeyaan horta soomaalidu sida kale waan isku jecelnahay laakiin mararka qaarkood markaad si fiirisid waxaad moodaa inaan haddana si kale u kala cararayno bay u eg tahay waa loo baahan yahay horta psychologist badan oo soomaaliya iyo dhakhaatiir xagga maskaxda ku takhasus soomaaliya aad baa loogu baahan yahay waxaan u malaynayaa generationka hadda soo kacahaya ilmaha maaragtay hadda soo kacahaya inayna dhib ku ahayn ay soomaaliya hadday arkaan ay u tegayaan oo wax dhiba ku arkana qofkaas uu yahay qof service provider ah oo sharcigana u hogaansan iyo confidentialityga iyo maaragtay qofka arrimihiisa in loo qariyo qofna lagala sheekaysan marka laakiin marxaladda hadda jirta waktigan in badan oo soomaaliya ma rabaan inay qof kaloo service provider oo soomaaliya oo arrintaa maskaxda ku takhasusay ay u tegayaan sababtoo ah waan arkay khibrad baan u lahay arrintaas oo kale waan arkay dad iyagoo xanuunsan markay arkaan in qofka soomaaliga ay rabaan inay maaragtay uu qof soomaaliya oo kale meesha joogo ay dood ay ka ballamihii kansalayaan xitaa waa arkay
waa gartay hadda inta lagu jiray xanuunadan coronaviruska iyo xanibaadaha ee ku saabsan dowladaha heer gobol iyo heer federaalba balaayiin doolar bay maalin walba ku dhawaaqaan oo ay leeyihiin waxaan ugu talagalnay xanuunada dhimirka soomaali ahaan ma isleedaha arrimahan hadda xanibaaduhu inay dhibaato gaara dhanka maskaxda nagu keeneen mase la socdaan adeegyadaas cusub iyo lacagahaas balaayiinta doolar oo dowladaha goboladu ay bixinayaan oo hay-adaha hay-adaha kala duwan ay hayaan run ahaantii xanuunkan koronaha ee dhibaatada ba-an ku haya adduunka oo idil gaar ahaan hadda gobolkeenna xanibaadana saaran iyo dhibkana saaran way jirtaay oo dhib badan xagga maaragtay ama qofka kelinimada ama qofkii uuna bixi karin ama dadkii maaragtay socializka iyo isku tegi iyo wixii ay sameyn jireen in badan oo maaragtay way u keenaysaa dhibaato way jirtaa lax badan oo kaleeto oo dadku ka faa'iideen guri joogana way jirtaa oo in badan oo dad maaragtay guryahoodii joogaan oo caruurtoodii iyo isbarteen oo laiswada joogo shaqo badan la wada qabtay oo maaragtay dadkii wax badan technologyga xataa la bartay haddaan nahay dumarka sida suumka loo galo sida maaragtay ilmihii suumkooda la shaqeeyaya whatsappyadii waxyaabaha noocaas oo dhalan ayada naftigeeda waxay noqotay faa'iido technologyga soo korodhay oo maaragtay arrinta guriga in la joogo xanimaada keentay baa jirtaa laakiin way na soo gaadhay waa maaragtay dad badan oo arrimahaas dhibaato badan ay ku hayaan na soo waca way jiraan oo xagga mentalka ama stresska ay u keenay coronaga way jirtaa ilaa iyo waktigii uu kareenaha bilowday magaaladeennan waxaa jirta inaan dhammaan dadka bulshada u shaqeeya soomaalida howlwadeenada kaama community leaderska meelo badan oo maaragtay howlaha laga wada wacyigelinta ayaa jirta dhinaca diiniba ha noqoto dhinaca badan oo maaragtay wasabyada iyo maaragtay laysku laysku wacyigeliyo la wada hadlo mental healthiga laga hadlo aad baa looga hadlaa beryahan mental healthiga annaga westigoo kaleeto gaar ahaan dhinaca dumarka waan haynaa maaragtay programaan diyaarinay wacyigelin ah oon ka hadalno mental healthiga whatsapp baan haysanaa gruubyo aan dhahnay kusoo gudbiya wixii maaragtay dhib ah oo jiro arrimahaas marka wacyigelin badan baa xagga iyo xagga ka socota wayna shaqaynaysaa aad iyo aad bay dadkii hadda wax u fahmayaan dadkuna ummaduna ma sideeda allaba waxa weeyaan wax u sheeg baa waad ummadda wax lagaga bedelaa marka haddaan la iswacyigeliyo wax unbaa kasoo baxahaya laakiin dadkeenna waxay ahayd dhibaatadan haysata waxa weeyaan dad aan wacyigelin badan sameynin baan nahay dad aan maaragtay si fiican bulshada dhexdeeda isku xilqaan badan baan jirin oo laisxilqaamo lacagahan had adi weydiisay bilyamaadka ee dowladdu ballan qaaday dowladda dee dadka service barofaaryadoodan bay siinayaan de oo waaweyn ee dee u shaqeeyaan dowladda uma malaynaya dadka maaragtay community leadyaalka wax badan oo lagu aaminaya inaysan jirin waana arrin aad dhibaatadeeda ah marka anagu dhibaatada aan kala hadalnay dowladda waxaa ka mida servisyada ay lacagaha badan siiyeen ee ku saabsan arrimaha mental healthiga ama arrimaha maskaxda kama faa'iidaystaan dadkanagu waana run oo dowladdu intay boqolaal milyan ku bixiso servisyada xaafad kasta ka tirsan oo intaasoo dhan ah haddana annaga kama faa'iidaysana haddana waxaa arkaysaa dad qaxooti ah oo wotroma qabaan oo guryo ciriiriya degan oo caruur badan haystaa oo saan ee mental healthiga waxaa lagu soo qaado inta badan waxaabay dadka qaxootiga ahee noocyadaas maaragtay lagu magacaabayo waxyaabaha noocaas oo kale ah laakiin yaa kama faa'iidaysano annaka oo faa'iidada maaragtay maba tagno servicekas dowladdu ay marka intaasoo lacaga ku bixisay in la tagaa ka horeysa inaad ka faa'iidaysato sow ma aha dhammaan ummadda soomaaliyeed xanuunkan maskaxda tahay wiigii mental healthiga laga hadlaha lahaa aad baa looga hadlaa waxaan leeyahay xanuunka maskaxdu kama bedelna xanuunka ku dhaca qaybaha jirka waa xanuun kaaga dhaca gacanta iyo xanuun maskaxda kaaga dhaca kan isha kaaga dhaca iyo kan dhegta kaaga dhaca waa mid lamida uun marka haddii xanuunkaas aad isku aragtiin ee fadlan ha qarsanina wax la qarsado ma aha qarsashadana waxaa keenaya kalsooni darro inuu qofku isku kalsoonaado ayaa ka muhiimsan inuu wax qarsado waxaan ka wadaa haddii maanta xanuunkayga kalsooni darro darteed aan qarsado oon anigu qarsado intaa maaragtay dad kale ka baqayo ama dad kale inay waxay dhahaan aan ka aan ka cabsanhayo xanuunkii anigii maar kalsooni darradii darteed xanuunkii anigu waxyaalo anaa isgaarsiiyo ismaaragtay uu dhibaato igu keenayo igu ballaaranaya mararka qaarkoodba ama uu keeni karaa heer dhimasho ama heer marka dambe waxba lagaa qaban waayo xanuunkaada oo maaragtay aad ama lagu duro markaa aad nooc kale iska noqoto marka waxaan dhihi lahaa dadka xanuunka intuu yar yahay ama haddaa isku aragto calaamadihiisa doono maaragtay adeega fariiga kuu ah caruurtaada haddaa ku aragto kaleeto waxaan dhahnaa caruurta kuma dhaco xanuunka maskaxda caruurteenna kuma dhacno saasaan aaminsannahay way ku dhacaan caruurtu xanuunka mentalka tusaale ahaan meel aan maalin ka shaqaynaya waxaan arkay intaas oo ballamood oo caruur yar yaroo dadkii dhalay ay wataan oo royal children hospitalka qayb ka ah markaan tegayna waxaan arkayaa laynka lagu jiro qaybtaasna waxaa la yidhaahdaa waa mental health for children dadkii dhalay baa wata halkaas waa caruurta yaryar annagana maba aaminsaninba ilmo yar inuu mental health ku dhacahayo marka waxaan leeyahay aan isku kalsoonaada naftiina ilaahayna ku kalsoonaada aan raadsano haddaan aragno xanuunkaas inaan wax maaragtay raadsano wixii wax lanooga qaban kara insha allah taasina waxay ahayd fartuun faarax oo ka tirsan east african womens foundation
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho